wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee puntland injineer maxamed faarax aadan ayaa shabakada wararka ceegaag online telefonka magaalada garowe kula xiriirtay kadib markii maantay soo baxeen shilato warar sheegaya in wafdi hogaaminaya wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee puntland oo ayna kamid yihiin qaar kamid ah ismada gobolada sool sanaag iyo cayn ay safar ku yimaadeen magaalada buuhoodle wasiir maxaa ka jira wararka safarka aad sheegay inaad kusoo fuuladin gobolka cayn
aada baad umahadsan tahay way fiican tahay oo waan qabaa anigu in wixii wararayaan jirin ee la sheego laga daba tago oo la saxo saacaddan aan kaala hadlaya waxaan joogaa galoowe sulbaankii isaguna garowe u joogaayo fiidkii baanu wada joognay isaga iyo isimo kale oo reer buhoodlaa infact de waa dhulkaygiiyo waan jeclahay dhulkaygii markii muddo la joogaba inaan tago si aanu dadka wadatashina u sameyno isina abdate karayno dee marba meesha wax marayaan waayo waa deegaankaygii aan ma garanayso anigu aan aan u dhashay waa deegaanka aan kasoo jeedo dee aan siyaasadana kasoo galay laakiin warkaasi waa beeno dee haddadan aan kula hadlayo garowan jooga barnaamij dhowa noo qorshaysan inaan halkaa ku tago hadda aan diyaarinina ma ma jiro weli laakiin waan fiicnahay dadkayga inaan marba soo arko waxay qabaan si xiriirka dawladda iyo iyo deegaankaasi aan kasoo jeeda aan u cederiyo halkaa keliyana maaha dee sool iyo sanaag iyo iyo cayn oo dhanba waa igu waajib markii muddo la joogaba inaan soo maro saacadii wasiir waad mahadsantahay waraysiga khaaska siinaso shabakada wararka ceegaag online warbaahinta qaar kamid ah gaar ahaan wasiirada waxay tibaaxeen in sida hadalkeeda u dhigteen inaad buuhooda timaadeenba ujeedadana safarkaas wahayd inaad khalkhal gelinaysaan waa sida hadalka u dhigeen aad wadaan barnaamij aad ku taageersantihiin dowladda puntland adigoo aad wasiir ka tahay adiga ismudun aad dooneysaan inaad halkan ciidamo la sheegay inay tegayaan buro wadal arrimahaas ayaa laydinku eedanaya taas saacad wasiir maxaad ka leedahay
de horta waa qaladoo waxaa siyaasada maanta soomaaliya guud ahaanba u dhegi weyday waa wararkan hordhacahee beenta ahee laga horumarinayo anigu deegaanka haddii aan tago waxaanu la tegayaa siyaasad qeexan oo samafala oo wanaaga deegaankaas anigu aan kasoo jeedaiyo kuwa kale sooliyasana iyo cayna waa deegaano puntland ka tirsan taashaki kama jiro waxaan leeyahay war xuna oo laguwaa deegaankan kale hadda aada magaciisa soo qaatay buura wadala waa isaguna soolo waa dhulkaygii isimada halkaas ku shirayana tafaahum fiican iyo wada shaqeyn baa iyakii dawladda dhex maray waan filayaa in qodob iyo laba malaa kolleyba nina uu leeyahay halkan maa la yar maro iyo halkan maa la maro qodobadaasna waxna xal baa laga gaaday wixii kalena ilaa beri ilaa saa dambe baan kulliba qiyaasaya inkastoo aanan warka kama dambaysta helin iyo kana in la dhamaysan doono haddii lahay ka dhigo waad maqashay oo dhawaan dawladda iyo isimadan deegaanadaas kasoo jeedaa inay shir galeen iskuna afkarteen saxaafaddana wuu u furnaado mid la qarinayay maaha in albaabada mid ay u ballaqnaayeen oo si cad oo qeexan u soconayay buu ahaa saxaafaddana waa laga wada hadlay waana la heshiiyey saacadii wasiir wararka kale ee lagu qoray warbaahinta waxaa kamid a in xubno kamid a golaha wasiirada puntland ay tacasilayaan balsida wasiirka duulista iyo hawada idinka wasiiradana ka sokida gobolada soo sanaga cayna aada u gacan hadiseen garaadada kale ku sugan buurawada la taadeen waa idin marti qaadana labada war saacada wasiir maxaa ka jira
horta warkaasi waa war shaksi ah waxaan jeclahay hadii uu jiro iyo hadii kalea in wasiirka la weydiiyo wasiirka anigu si gooni aanu saaxiib unahay waxaanu isku ahaan jiray ururka u s c ee dhinaca koonfureed ee kismaayo ka halgami jiray waanu soo ahayn waa nin zaciima waa wasiirada maanta loogu qadarinta badan yahay wasiirada puntland guud ahaanba intaa waxay dalsa waxaan jeclaan laha in isaga la weydiiyo arrinta kale ee casuumaada intaan anigu ka ogahay de way mudan yihiin isimadu in la casuumo ama iyaku ay xubnaha dawladda ugu jira ay casuumaan oo dee la ducaysto oo la sheekaysto laakin sidii kale tan hadda adigu adafka ku dhufatay toy anigu maan maqal
saacati wasiir waxaa jirta wasiirka wasaaradda kalluumaysiga kharaadka badda ee puntland ayaa tahay waa ugeedsiista lagu kala saxay dowladda puntland iyo ismada buso gobolada soor sanaaga cayn dhammaantood marka laga reebo laba daraad oo ku sugan buuro wadaan heshiiskaasi dhinacina dowladda puntland rajeyn talag ayaad ka qabtaan inuu idinka hergalo xaggiina
anigu waxaan is leeyahay boqolkiiba boqol wuu hirgelayaa waayo heshiiskaasi wax turxaana ma lahayn wuxuu ahaa heshiis hadday xagga dawladda tahay iyo a hadday xagga ismada tahayba qanciyey oon wax dhibiye ku jirin infact heshiiskaasina wuxuu ku saabsanaa in si wada jir ahoo loo xoreysto dhulka maqan ismadana si gaara waxaaba loo siiyey sidii ay hawshaas wacyigelinteeda iyaku u qaadan lahaayeen baal si gaara loo siiyey dawladda waajibaadkeedii distoriga ahaana iyana waa la siiyey marka ma filayo in ma garanaysaay dhinac inaa waxay diidi karaan uu ku jiray marka waxaan qabaa insha allahu tacaala haddii ilahay inoola garab galo boqol kiiba boqol inuu hagaagaya hirgalay
mudane wasiir maalmahan waxaa iskasoo daba noqonayay wasiirada qaarkood inay cadiseen inay baahiyaan warar aan sal iyo raatoon lahayn kuwa wasaaradda warfaafinta ama dowladda puntland maxay iyagu ay ugu talagaleen inay ka qaadaan
horta waxaan odhan lahaa saxaafadda waxay ku wacan tahay oo qiimaheeda iyo asluubteeda ku fiican tahay inay runta sheegto qofka mas-uulka marka ay war maqlaanna ay soo weydiiyaan tusaale ahaan socdaalkan hadda la sheegay ee aan jirin waxaan jeclaan lahaa in laysoo weydiiyo aniguna maba qariyeenba dee sababaan qoriyaa maba jirteenba wararku hadday intaa dhaabaan waad ogeydo maalin dhawey kawaati aniga iyo wasiir kale layidhi waa la bedelo shaqadii baa laga qaaday isla website-kan hadda jidbaale warkan qoray oo kale unbun ahaa waxaan isleeyahay wararkaas haddii aan dee laga fiirsan de kolley dambina way noqonaysaa xeerka saxaafadana waxaad moodaa in la jebiyey oo saxaafaddu waxay ku fiican tahay sharcigeeda in la ilaaliyo ka dawlad ahaana dee kolleyba waxaa iman doontaa la xisaabtan ama website ha noqoto ama telefishon ha noqoto ama radio ha noqote la xisaabtan waana la ururinaya waxyaalaha dhacay oo dhan saacad wasiir adoo mahadsan ugu dambeyntii caawa dad badan ayaa kaa dhegeysanaya barta internetka ee cegaag online dibadday joogaan gudahay joogaan oo nabad ka wadhashay gobolada soo lasnaaga cayn wasiir waxaa jirta inta badan dadku inayba iyagu dadka qaarkood aan lahday inay ka suluugsan yihiin heshiiskan inaysan dhaqan galahaynin iyo ismadan haatan iyagu buurawdal qaar inta badan ismadu gura way joogaan dowladda heshiis bay la galeen inkastoo laba saddex isin ay ka maqan yihiin ay shirkaa ka diddiideen kuwaa guud ahaanba shacabka kudhegeysanaya caawa isimada kale maxaad usoo jeedanaysaa wasiirka wasaaradda kalluumaysiga kharaadka badda ee puntland ayaa tahay
waxaan usoo jeedin lahaa anigoo munaasabadan ka faaideysanaya ammaan lama dherariyo isimada waxgaradka cuqaasha iyo aqoon-yahanada gobolada masooliya sanaag iyo cayni dadaal weyn bay wadaan dadaalkaasi wuxuu ku saabsan yahay sidii si tijaah leh oo midnimo leh go-aamo badan loo qaadan lahaa hadday noqonayso midda dib u heshiisiinta iyo hadday noqonayso midda xoreynta faylaas canood keliya maahe dalka puntland ka maqan oo dhan waxaan odhan lahaa yaan la xagal daacinin oo warar bagaa barabaganda yaan la furin waxaa la yidhi dacaayaddu waa dagaalka ber waxaa fiicnaan lahayd kale haddii wax la sheegayo in la yidhaahdo sidii markii maraykanka laga weeraraya oo kale in la yidhaahdo lascano dusheedaa la joogaa iyo buurtaasaa laga soo boodaya iyo caawa aya baa fiicnaan lahayd laakin haddii ay dhaafi weydo lugtaa la jiidaya isimaa lala shaqeeyo dawladda daacad maaha iyo arrinta haddii halkaa dhaaf weydo waxaad moodaa in in badani niyad jabayso waxaan leeyahay khaasatan dadka qurbainta iyo kuwa gudaha joogaba waxaan leeyahay war ilaahiina aamina dadka aada wakiilateen ama isimada ah ama xukuumadda maanta ku jira iyakana aamina waxaan odhan lahaa hadalkayga kusoo gaabin lahaa war barbarka ay ka baxdaa waa bakeelo qaleen waxaan kaloo odhan lahaa maanta ximiyey doocaar tahay ninkii wax la hadho maanta dadaalkiisa gaabiya inaga maha wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee puntland injineer maxamed faarax aadan oo waraysi khaas siinayay shabakada wararka ayag online saacadka wasiir aada iyo aada baad umahadsantahay
aad baad umahadsantahay